bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah har-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee macadka cilmibaarista beeraha qaranka maamulka iyo shacabka degmada balcaada oo goob fagaaro ah ku oogay salaada roobdoonka daaciisho oo weerar isnidaami ah ku qaaday saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamo ay leeyihiin puntland guddoomiyaha hay-adda batroolka qaranka oo gaaray magaalada hobyo ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayaan arrimaha saxminta shidaalka warka caalamkana waxa aad ku dhegeysa doontaan doon ku rogmatay xeebaha liibiya oo ay tahriibyaalkaasi ku geeriyoodeen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markana waxaad kusoo dhawaataan asagoo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee macadka cilmibaarista beeraha qaranka asad cabdirasaaq ayaa warbixin naana inuu eegaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee macadka cilmi baarista beeraha qaranka ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo macadkani in uu soo saari doono khubaro soomaaliyeed oo door muuqda ka qaata horumarinta wax soo saarka beeraha dalka ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in beeruhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka sidoo kalena muhiimad weyn u leeyihiin horumarinta bulshooyinka dunida oo dhan isaga oo carabka ku adkeeyay in xukuumadda danqaran ay mudnaanta koowaad siinayso kordhinta wax soo saarka gudaha maadaama uu caalamku wajahayo cabsi ku saabsan cuno yaraan taas oo wadamo badan ku khasabtay inay joojiyaan
maanta waxaan sida la sheegay aan dhagax dhignay macadkii cilmi baarista ee beeraha beeruhu sidaas wasiirku sheegay dalka iyo dunida dhanba muhiim bay u yihiin innaga gaar ahaan waxay inoogu jirtaa waxyaabaha hortabinta u leh xukuumaddan in xoog la saaro wax soo saarka gaar ahaan beeraha waxaan ku jirnaa xilli dunidu ay cabsi badan ka qabto cunnada xilli ay waddamo fara badan oo wax dhoofin jiray ay joojiyeen inay waxoodii ay soo saarayeen dhoofiyaan ayaga oo cabsi ka qaba ama welwel ka qaba in ay dhacdo cunno la'aani marka waxaan ognahay hal wadan wuxuu soo saari jiray markii ay waddankii khalkhal ku dhacay ukraine dunidu way isbedeshay kulligeed marka siyaasadihii o dhan baa la bedelay waddamo badan oo xoolaha dhoofin jiray waddamo badan oo cunnada dhoofin jiray waxay hadda ay door bideen inay joojiyaan marka innagu ilaahay mahaddiis dhulkeennu waa dhul kulligiis usuubadaa ee wax soo saaris waxaanan leenahay biyo fiican baan haysannaa oo inagu filan hadday noqoto webiyaasha hadday noqoto kuwa kore iyo hadday noqoto kuwa hoose biyaha intaba waxaynu nahay dal isku filan laakiin waxaan u baahan nahay inaynu xoog saarno arrinta beeraha marka dawladda way ka go'an tahay in xog xoog la saaro arrinta beeraha iyo wax soo saarka beeraha awalna waddankeenna waxa ugu horreeya ee dhaqaalaha ayay ahaan jireen xoolaha iyo beeruhu haddana waa sidii uun marka tanna way ku soo korodhay oo adduunku hadda uu ihtimaam gaara siinayo innaguna adduunkaasaan qayb ka nahay marka wasiirka abaabulkiisa iyo wasaaraddaba ee ay beeralayda iyo iskaashatooyinka ka shaqeeya intaba ay abaabulayaan way ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa in horay loogu sii socdo korna loo sii qaado wacyigaas waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee fieldiska kale ama meelaha kale ee lacagtooda geliyey in ay dib firin inay dib egis ku sameeyaan meelaha ay lacagtooda gelinayaan ee faa'iidada badan ku jirta waxaa ka mid a hadda aan isleeyahay oo weliba ay buumi noqon doontaa arrinta wax soo saarka gaar ahaan beeraha soomaaliya waa waddan ku yaalla meel hab ah xiriir la leh dunida oo dhan dad badan oo adduunka ka mid ihi hadda waxay soomaaliya rabaan inay investment ku sameeyaan oo ay wax soo saarka gaar ahaan beeraha iyo xoolaha inay inay inay inay inay soomaaliya ka raadsadaan ay rabaan innagiina waxaad moodaa xoogaagii shilimadeenni ahayd meelo kale ayaynu la aadnay markaa duruufo mucayana laga yaabaa inay keeni kartay laakiin hadda duruufihii baynu ka soo kabsanaynaa oo hadda kabashadaas waxaa ka mida dee wasaaraddii u xilsaarayd ba inay soo kabanayso waan ku faraxsanahay dhismihii aan dhagax dhignay waktiguun aan dheerayn inuu hadda almost sii dhadhow yahay gebagebo kan kalena hadduu bilaaban doono asna waxaan rajaynayaa insha allah wakti dhow inuu gebagabaysmi doono marka sidaas wasaaraddu ay u dhismaysa aan rajaynaya inuu sektarka dhan sektarka dhanna uu u dhismayo maamulka iyo shacabka degmada balcaata ayaa goob fagaara ah ku oogay ama ku tukaday salaada rabdoonka saadaq socdaala ayaa balcad ka soo diray iyadoo sannadihii ugu dambeeyey roobla'aan ka jirtay gobollada qaar ee dalka ayaa saakay waxaa iskugu soo baxay bulshada qeymaheeda kala duwan culmaawdiinka ardayda iskuullada iyo sidoo kale dugsiyada ee degmada balcad iyo maamulka degmada balcad ayaa isugu soo baxay kulan aad u weyn oo lagu oogayay salaada roobdoonka waxaana la isugu soo baxay garoonka weyn ee kubadda cagta dictor eugenyo ee degmada balcad culimaa udiinka degmada bulshada qeybaheeda kala duwan ardayda ayaa isugu soo baxay si ay alle ugu baryaan roob la-aanta ka jirta qaar ka mid a gobollada qaar ee dalka ay degmada balcadna ay ka mid tahay culimaaodiinka qeybaheeda kala duwan oo isugu soo baxay halka ayaa ku oogay salaada roobdoonka ah waxayna alle ka baryeen inuu waafajiyo roobka maadaama sannadii ugu dambeeyey ay jiraan roob la-aan علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اعذنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا مج- مجللا مجللا صحا عاما نافعا غير ضال عاجلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا rab العاalمين gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka degmada balcad sheekh axmed aa wadaad ayaa goobjoog ahaa salaada lagu oogayay roobdoonka kaa oo ka qabsoontay fagaaraha garoonka kubadda cagta dictor yuubjanye ee degmada balcad oo maanta aan iskaana keenay inaan ku oogno salaaddii istiftaha eeda roobdoonka ahayd inaan halkaa aan ku oogno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ay naxariis nagu soo fiiriyo oo maxaa yeelay sababkii maanta deerkii waas waxyaru nagu soo dib dhacay addoonkana ma og tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy yunazil malahola yunazil lkaysa min bacdi maa qanaduu wayinsuru raxmata wahuwa lilxamiid sababkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo dejiyey markay addoommada quustaan ayuu ilaahay leey subxaanahu wa tacaala waxaan ku soo shubnaa raxmadiisa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta inuu salaaddii roobdoonka ahay bannaanka lagu soo baxay musallaha lagu oogay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala in naxariis nagu soo fiiriyo waxaan rajaynaynaa ardaydan oo maanta bannaanka iskugu soo baxeen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxooda nagu waraabiyo waxaan dareemaynaa waxyaabaha maanta ka jira soomaaliya waxyaabahan aragni ma aha maalinaxdaas waxaan arkaynay dad la guwaayo qof nool oo la guwaayo oo laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah dhahayo la guwaayo ilaahay caradiisu waa soo degdegey marka waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuunu qabanin carooyinkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa ilahay ilahay naxariis nagu soo fiiriyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu waraabiyo maa'an qadaqan waan laba istaqaamuu cala adariiqati la asqaynaahum maa'an qadaqan buu leeyahay subxaanahu wa tacaala daaci isha ayaa weerar ismiidaamin ah ku qaaday saldhigka ay ku sugnaayeen ciidamada puntland siciid xasan faarax ayaa garooba ka soo diray ciidanka dowladda puntland ee ka dagaalamaya buuraha calmiskaad ee gobolka bari ayaa waxaa la sheegay in ay laayeen xubno ka tirsan kooxda daacish oo buurahaasi ka dagaalamayey toga miraale oo ka mid a togagga kooxda daacish laga saaray ayaa waxaa la sheegay in ciidanku ay ku dileen ilaa sagaal xubnood oo kooxdaasi ka tirsanaa kuwaasi oo doonayay in ay ciidanka ay weerar gaadmaah la soo doontaan islamarkaasina ay ku soo gaadaan hase yeeshee ciidanka oo arrintaasi ka fiijiga ayaa waxaa la sheegay inay ka hortageen islamarkaasina ay sagaal xubnood ka dileen sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in ciidanka difaaca puntland ee burahaasi ka dagaalamaya ay ku raad joogaan firxadka ka baxsaday weerarkaasi ay xubnaha ka tirsan kooxda daacish ay soo qaadeen islamarkaasina ay ku raad joogaan ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka difaaca puntland ayaa weli waxa ay sii wadaan howlgallo kala duwan oo ka socda buurahaasi kaasi oo ay ku doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan xubnaha kooxdaasi weerarkan ayaa waxaa la sheegay inay xalay isku dayeen inay kooxda firxadkeedu ay soo qaadaan islamarkaasina ay ku dhibaateeyaan ciidanka difaaca puntland ee halkaasi ku sugan balse ciidanka oo ka fiijigaa islamarkaasina xogtan hayay sida ay saraakiishu sheegeen ayaa waxaa la sheegay in markaasi ay ka hortageen inta la xaqiijiyey ayaa waxa ay tahay sagaal xubnood hase yeeshee waxa wararku ay soo sheegayaan inay ka badan tahay islamarkaasina ciidanka iyo saraakiisheedu ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan khasaaraha rasmiga ah ee kooxdaasi ay gaadhsiiyeen maadaama ay isku dayeen inay ciidamada difaaca puntland ee halkaasi ka dagaalamaya ay soo weeraraan dhinaca kale waxaa socda howlgallo kala duwan oo ciidanku ay ka wadaan buuraha guud ahaanba iyaga oo doonaya in firxadka gacanta ciidamada ka baxsaday ay gacanta ku soo dhigaan islamarkaasina ay ka wadaan buurahaasi gudoomiyaha hay-adda batroolka qaranka ayaa gaaray magaalada hobyo isagoo sheegay in meel gebagabo ah ay marayaan arrimaha saaminta shidaalka maxamedta ayaa gaalgacay kasoo diray gudoomiyaha hay-adda batroolka qaranka soomaaliyeed injineer cabdiqaadir maxamed adan oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga ayaa maanta waxay kormeer la xidhiidha sahminta shidaalka waxay ku tageen qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug deegaanada ceel cadde iyo sidoo kale labad oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug sohodinna la wadaaga goobaha loo asteeyey in laga qodo shidaalka ay kormeer ku tageen mas-uuliyiintan ka socday hay-adda batroolka qaranka gudoomiyaha hay-adda batroolka qaranka iyo sidoo kale maamulka degmada ayaa warbixinna ka dhegaystay bulshada deegaanadaas iyo sidoo kale maamulka degmadaba waxayna kaga warbixiyeen maamulka degmada hobyo sida ay ugu faraxsan yihiin in degmo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ka mid noqoto goobaha loo asteeyey in laga qoro shidaalka gudoomiyaha hay-adda batroolka qaranka injineer cabduqaadir maxamed aadan ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay sidii loo hirgelin lahaa shidaalka si lagu adeego guud ahaan qaranka soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in aynii sheegno laba obareshina dhacay mid waa midii hore oo ayaamihii hore marka aynii imaanaynay waxaa la waday sahankii ahaa in la qaado nooca tridga la yidhaahdo in la qaado ayay ahayd marka in aynii sheegno inuu bilaabanaayay ahayd hadda waa ka duwanna hadda hab kalaan ku nimid maanta maanta waxaa ku nimid in waxna la qodaayo oo sahankii aan rajaynayna in natiijadiisii hadda nin baa yidhi natiijadiisii noo sheeg ma hayno natiijadii laakiin waxaan helaynaa bishan disembar haddii ilaahay yidhaahdo shan iyo tobankeeda shanteeda ilaa shan iyo tobanka inta u dhexaysa tobankaa beri aan waxaan ku helaynaa natiijada marka dowladdao dhan baa tegaysa magaalada ankara la yidhaah turkiga meeshaasaa looga dhawaaqayaa wixii lagu arkay meeshii oo taas waa taas waa midda ah wixii sahankii ahaa noo sheegay jawaabtooda markii lagu dhawaaqo waxaa xigaya xaggee la qoda marka waxaan ka sugaynaa saddexdaas baloog oo guduudka ah aad arkaysaan halkaas ku waxaysan waa saddex xirmo waaye saddexda xirmoba waa galmudug marka saddexdaa xirmo ayaa waxaan rabnaa meeshay qodayaan inay noo sheegaan go-aanka bishaan shan iyo tobankeeda taas waa taas shirkaddii kale ee maraykanka shirkadihii maraykanka iyakana marka markii ay arkeen in la samayn karo tridigii oo iyadoon wax agsinana dhicin oo wax dhibaataa dhicin la dhammaystiray waa ku soo dhiiranaadeen iyakeena hadda waxay yidhahdeen annakana haddan waxaan bilaabaynaa sahankii iyakeena marka hadday sahankii bilaabayaan oo waxay bilaabayaan sahankii ahaa tridigii marka waxay kaga duwan yihiin si dhaksaa bay ku dhammaynayaan iyagu waxay kaga kaga duwan yihin iyaku waa soo degaayaan hobyo turkiga waa ka duwan yihiin nimanka maraykan waa niman yaqaan shaqada marka meeshay logisticada u mari lahayd meeshay sasmigii coordinationkii hadhow haddii dhibaata dhacdo badda gudaheeda ka dhacdo sidii dadka evacuation loogu samayn lahaa kuman control centerkii ay rabaan inay kala xiriiraan daily markabka wixii oo dhan waxay rabaan inay magaaladan ka samaystaan oo ay soo degaan marka waxaa la rabaa marka iyadii degninkeedu waa saas oo waa imaanayaan waxayna imaanayaan wakti fog maaha waa hadda bishan december waxaan rajaynaynaa inay inaan dabayaaqadeedaba inay noo sheegaan goorta ay bilaabayaan tridiga iyo xaafiiskiina ka furtaan halkan marka xafiiska furta annaka masaakiinaan iska nahay hay-addu dowladda soomaalidu dhaqaale iyo bajetka ma haysato ayakaan rabnay inaan ku hoos u dhuumanno annakana xafiisaan ka dhex samaysano sharciga batroolkana waa ku qoran tahay heshiiskana waa ku qoran tahay in laga furto xafiis in laga furo meesha shaqada ka bilaabanaysa heshiiska qandaraaska waxaa ku qoran in deegaanka lacag loo qoondeeyo sanadkiiba deegaanku markaa lacagtaa loo qoondeynayo saa iska leh may fahamta marka waa lacag badan waaye marka lacagtaas waxay bilaabanaysaa sanad maalintii la saxeexo ilaa sanad markii la gaaro labiyo toban bilood ayuu majuur noqonaa uu diyaar yahay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa radio joor markana warka caalamka ugu yaraanna afartan ruux ayaa ku dhimatay kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ku dhowaad boqol ruux oo tahriibyaal ah ay ku degtay xeebaha dalka libiya maalinadii sabtida sida ay sheegeen shaqaalaha gurmudka dadka in ay dhinteen ayaa waxaa xaqiijiyey bisha caasi ee libiya ilaa hadda waxa ay ahaayeen dhammaan rakaabkii la socday dooni ay la socdeen lix iyo labaatan ruux oo u dhashay ee dalka bangladesh kooxda bini aadnimada ma aysan sheegin in ay jiraan khasaaro kale oo soo gaaray rakaabkii la socday doonidaasi labaad ee degtay xilli ay saarnaayeen ku dhowaad toddobaatan ruux oo u badan dad suudaanin ah doonyaha ayaa isticmaalayay marinka dhexe ee mitreneenka ee isku xira waqooyiga africa iyo talyaaniga kaas oo ah wadada socdaalka ugu dhimashada badan caalamka sida ay sheegtay hay-adda socdaalka u qaabilsan qaaramada midoobay ee loo yaqaano i o m dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa aniga intaa ciddo warkayga seeganay waxay dib ugu daallacan karaan bartaana facebook kulana radio joor warka waxaa idin akrinaya anugu cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray caligabe caliika fursamada wasabka intaana warkan warka xiga kulmeyno waxaan idinku dhaafina sidaas iyo ammaana allah